bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaari ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isi dhugun sidaasan hamiin kasta markii la kuraabo hamiinimada jamaada ee sabtiga hoydaasa hamiinimo talaado iyo arbaa hoyda ayta taariikhdan iyo ka beeganta tumikowga bilo lamaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkan ku dhugunsuudi doontaan hoo ilaahay karaal nagada waliba ku mid aha xildhibaano ku tirsan baarlamaankii hore ee koonfur galbeed soomaaliya oo ku hadalay guddiga farsamada baarlamaanka lamaad ee koonfur galbeed soomaaliya oo dhawaa madaweynega koonfur galbeed magadhobay barnaamijkii asiinku gudbii doona hoo ilaahay karaalnagada saasaato weliba barnaamijkan ku dhugunsuudi doontaan taliyaha ciidamada booliska soomaaliya oo geegi daafuri shirka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya oo saddexdii biloodba mar laku gobdo magaalada muqdisho barnaamijkii asiinku gudbii doona saasaata weliba barnaamijkan ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal naqdo xildhibaan cabdirasaaq jindi oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo ku hadalay ciidamada dowladda soomaaliya jeyti gobolka gedi iyo xiisada ku teegan degmada beletaxaawe gobolkaas barnaamijkii asiinku gudbii doona qodobadaas iyo walaagahani zaa'id iyo barnaamijkan ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal naqdoona maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleeliya barnaamijkaasiin saarantanasiin kula dararsaay dhinaca sanaadan weliba gacan weyn ku jeysadaha wadaagkay bilaal hilaal sheekh shucaab markale mar lamaad ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan faylan marka kale akhyaari ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qodobkan ka hore ee barnaamijkaana hoosen gobada xildhibaan madkariin madiftiin oo ku tirsanaya xildhibaanada baarlamaankii koowaad ee koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba use ku hadalay guddiga farsamada baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo madaweynega dowlad goboleedka koonfur galbeed shalay isu magacaabay xildhibaan madkariin madiftiin oo qadka taleefonka ku waraysaday wariyagan cabdirashiid axmed ibraahim rashka iyo weliba ku hadalay xulista baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddigan shalay madaweynega dowlad goboleedka koonfur galbeed isu magadhobay marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin salaamacad iyo warbaahinta warsan iyo wadina degan sidaaw muslimiinta beento kasta odowkana salaama salaamtazaakaka salaame maasharaan ka ducaaya ilaahay in masiibad iyo wala wareegda weriyaasha soomaaliyeed meelbadeen roobab ku wareejiy oo dhamna allah noo wareejiyay dhibkaarada ku socdaan nabad allah ninka bedele
waayahay ilaa maasanta mudane bal shalay madaxweynaha koonfur galbeed waliba isku dhawaaqay ee guddiga xulista baarlamaanka lamaad ee koonfur galbeed aragtida keedan guddigaasi kuwaranba
wallaahi hadee horta guddiga sugaani dhawaayan guddiga manamaydwaayan qofka lankiimaydmamahdaanoljeetalanki halkumakaaalankiiyalanki walija guddiga mariya lanki allah oo nabaka darsade number go markii guddiga la halooya macnaha processkii kale lama marka alxamdulilah guddigaas guddi macnaha madaxweynaha usan keeskadiiwo onuna taagaraana dhawaayan guddigii oo ilaahay mahadle qolidii baarlamaanka macnaha koonfur galbeed baarlamaankii lamaad guddigii macnaha proceska marsii lahaayo marka insha allah guddiga maadaama dadweyne guddigii laanal ciidana iskasaan oo siciy xildhibaanadii hora dowladii xasan sheekh maxmuud sogaamiya xildhibaanadaas ka tirsanaayo habayaa guud isagoo limid marka xildhibaanada xibno kale oo iyan xildhibaano hore ayaa kuwada jiraan dad khubrada oo aqoonlaho mutacalim oo xelal badan kuqabadiyo dowladii dhaha federaalka marka daahiyadahan dhawaayana walkeer qaboon allah kuweera nabdatiidii ona macnaa mayboode deegankana ha ku jeedigo marka de sugaani marka keer la kuweer insha allah ilahi ninka gacmo furan iyo wijifu furan iyo walaalsadaa ka dhawaan insha allah waayahay shalay markii ku dhawaaqista warqadaasi abati waliba jiray warar kale oo sheego inay khilaafba indhexeeya xildhibaanada haddii la fadaa in laaxula isla markaasna iyo qaarsho sheegay in inayn dhammayno guddigaasi ku dhawaaqay madaxweynaha marka arrintaasi may kula dahda
wallaahi dadkii khilaafkii walaa soo jiraan laadala idafadeen maayo aan guddiga horta madeegaw digilii mase koonfur galbeed guud ahaan madeegaw koonfur galbeed sidikobolo gobolka bay iyo boqorkii shabeellada hoosubo magacaan ku bilaawday xaduudka etoobiya haddana muqdisho waaya diyaarnayaa daris leeyi dadka degan oo dhan haddii guddigaa dad ku dhaha lagaa heraan warkiinta garaama ee guddigana gudda oo alxamdulillahi rabbana waqti kooban aw oo imaada baarlamaanka luqulaaw iyo gudda eye gudda oo maanaa oo sharciyeysano guddiga xaduudada masooraytara koobka mise guddiga oona madax binaan oo kale mae gudda oona waqti gaaban ayimin إلين جد ولا غسيو مرك ما يقل بس ما يعني مش كل عرقنا لأن كريم بخجار رضي الله رضي من دم التكيدات مفعلة لكن تقل بس يجي درتور ما إلينا قرال هاو لكن أنا ما أرى لها إن هذا كل تجد والله إنه والله رمى جد غسيو جد عزيب أو تجد أسبوع هو يعني وابر لما أسبوع أنا كذا ميلك إجمال إيسي مرتا وال أو عندنا معنا جد أو مدعين اللي دور ضاعي وحير كان عم عاد baarlamaanki oo koonfur galbeed oo madaxweyne iyo xukuumadii sade shaqeeye hayaanaya baarlamaanka oo lindooradahay baarlamaankaasi macnaa malaagad iyo walibeexiis waa ku jeeriyayaan ku kala doorna wallin aragamna gudda oo adikinka alxamdulilah xildhibaan adamakasyaa yani xildhibaan kore raashirig iyo ugudoor anagaamala dadkii haaxuludan oo lahaahulu malaagadaas haaxulaanaya iyaa borasgareeyaan iya macnaa ayaa ka dhex galayaan kan shaaci iyo dembiilo mase kan shabaaba mase kan nadiifa xaanasaydeen kore ayaa la guddigaas guddaxeeyi marka insha allah anamay la ero lahay hadii oo meel maka dhex jaro lakay maka jar mal adnoong leh war isbuuc ka eglahay kuwa walaahi waajibiinta may la ero kore lahaade dadka dantig oo lafa hadafkii laweydiyaa kuwiin dowladnimadaa kuwiin dowlad baarlamaan lahayna dowlad mae baarlamaankaas haddii la helo macnaha xukuumadooda la xisaabtamee baljigaa shal socdee marka dal dowlad haysino xildhibaano loo nagade marka insha allah ilaah idinkay mayla ereeyaan hal fiiriyo walaawiy iyo walaayar macnaa hal idinkaisamoy baarlamaanka baaxdalinkab hal fiiriyo la eri lahayd alajaajako oona waa qaldishay walgalen
waayahay ugu dambeyn mudane maadaama guddiga laku dhawaaqi inkasta oon la dareerna xildhibaanadii hore inay ahaayeen boqol afartiyo sagaal tookaduna la filaayna sagaalishan laha kooba marka islataa guddigun nidaamkii la fadaa ayaan ku baa doonaa waajibaadka kee dandhinag iyo xulitaanka baarlamanka
korciidan waxsantaas nidika jartoorne wartona ayaa horaa lingidi gali gudiga ku horaa la kashaqeeyey malaaqina la shiri baarlamaanka qabiliga suuqii boqol afartan iyo sagaal oo socdaa madax la eri dastuurkii dowlad goboleedkii koonfur galbeed oo xilligii madaxweyne sharif xasan sheekh aadan usugud madaxweyne ka hay dalkan dastuurkii la suuqiyo oo la sameeyey oo guddigii gobolada liimbi ka dhaqan gali koonfur galbeed guud ahaan laka shaqeeya hayatiya dubliinka nagadi maadaama macnaha warkastana luwaafajaw dastuuray luwaafajaw taas malaaqadana wal in sheegi dadkii markaas baarlamaan ahayna wal in sheegi umada umlo walku gadi lankasta nabceena macna horaa liiku doodi in sharci ayaa la eray dastuurka sagaalo iyo shan sadexaaw in baarlamaanka laka dhaqamayo liisla afkii lakasi taas bid marka hortiisba laku dabaaqtamay laku dadaali laku hadali taasi guddi oo intaa laba guddadamay laku faday way malaaqadaas ahulaan yaa macna jeekareeyaan markan ayaa jeekareeyaan marna ugu dambeyn insha allah ilaah idinkay kan nadiifu iyo kan sida iyo xildhibaanadaas ay baarashaan sheegtarkee waaya asada lahoogo door miibada ka shaqeeyahay dowladina rasiidka boqolaal ee ka dhex jir oo kaafan lahayn guddigaas maylay yaa wali malaagada waxa ku wareejiyaan iyo jeegareeya insha allahu taasimaataas doodiya tir ahaan qoraa leenka dooda iyo shuqulka dheenka meel waaya ilaa umaasanta mudane adiin mudan insha allah
Gaff, gaff. Gaff Media. Gaff. Gaff, gaff. Shirkadda daawacadda. Gaff Media. gambareer iskool oo ku dhaweeraba arday goosdambeedka ku koode nanki daawacad gaaf media kulukooyana goosdambeedka ku koode daawacad guuliye guntiya lindeerana shirkada kagaraada goyti gaaf media garaasii dooga haabo garab ku weeldhoy gunta haatoy shirkada daawacada ee gaaf media garaargaraar i garaawma leh boorarkii istiikarada laaku garbiisadow goobka shirkadood daawacada ee gaaf media gu'ideer gaaf media waligal iyo waliguddi walla gaardhakowma leh shirkada daawacada ee gaaf media daawacada hebe design dore shaqaale khibrad iyo aqoon leh garaajo lindeerana meeliyo ku howlgalaayano shirkada daawacada ee gaaf media
sarfaska ama shaqooyinkiyada gobolaasi gaaf media maybwa graphic design, logo design writing bodies, not bodies printing building, car branding gaaf media walayaha saara soyba ku mid aha 3d signboards, billboards flags, t-shirt and cabbies roll up, light boxes business cards, id cards stamps, brochures and booklets, certificates invitation cards.
stickers and etc shirkada daabacaadda ee gap media mabakiyaala markii ada mooda sharaama shantaraal intii ada deerna dahabshiil galanta midig fiiri mayba markii ba argaase boorka qoran gaaf media wali faahfaahintaas dheer kula hariir koorashale ewerli hal lama afartii sede konton soddon iyo kow ama koorto kale ewerli hal sagaal toddobaati kow afartan tumi seda ama gmailka gap media zero two at gmail dot com haddaba bulshooy balanteeng maybua gaaf gaaf haddaba daawacadana gaaf media daawacadana
weli barnaamijkaana qaybasha hore iyo dhugunsida ay tana qiyaaray magaalada muqdisho geega weliba ka gobsoomay shirka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalk soomaaliya oo saddexdii biloodba marla kagobdo magaalada muqdisho kaas oo lanku hadalo arrimaha socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda soomaaliya iyo ammaanka eelboorada dalka soomaaliya shirkun u haqaban qaabaday hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda soomaaliya iyo weliba ku qayb galay waana daafuray taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed sareeye gaas cabdi xasan maxamed xijaar is ahaan uu ku hadalay furitaanka shirkuun geega ku qabsoomay magaalada muqdisho baan waxaan ugu faraxsanahay inaan saakeeda kala soo qayb galo ee furitaanka aqoon isweydaarsigan ama qor bal- muxua shirkakan la qorsheynayo saddexda bilood oo soo socota wixii hogaanka socdaalku uu rabo inuu qabsado laguna xisaabtamayo wixii ka qabiyoobay ama laga qabtay saddexdii bilood ee ee lasoo dhaafay la joogaa waa ilaahay mahaddiis weeye inaan marlabaadii kala soo qayb galo Eh, waxaan rabaa in yar inaan ka taabto dhowr dhowr qodob mid waxa weeye taariikhda hogaanka socdaalka oo aan ka ahaan jiray muddo hadda lagaga badan da-da haddaan sheego kuway soo eegaya marka wakti hore ahayd Eh, waxaa eh, muxuu ahaa mareeha guud hadda aan ka maqlaayay inuu yihi konton iyo laba fareyd baa maanta garoonka ka duulaya waxaa ilaahay mahaddiisa iyadoo wiigii laba dayuuradood ka duulaan ama maalintii aan waxba ka duulay ama hal xaba ka duusho inaan garoon ka joogay oo aan madax ka ahaa ilaahay cibrigaan soo gaarsiiyey maanta iyadoo konton iyo labo eh, muxuu ahaa dayuuradood aan faleedu ka duulayo ilaahay soo gaarsiiya horta mahad leh Eh, xiltaa muxuu ahaa laamaha ee hadda ka furan hogaanka eh, hay-adda socdaalka ee marka la isku daro safaaradaha iyo degmooyinka iyo maamul goboleedyada iyo xamal markii la isku daro tiradooda meelbisi gaaraysaa waxaan u malaynayaa hadda iyaguna konton iyo labada waa ka badan yihiin waxaana markaa ka shaqaynaya iyadoo hal keligeeda ayaanu ka shaqaynaynay marka waa meelaanu taariikh ku leenahay oo ruudkani ahaa waana ku faanaa markii aan ciidamada kale la jooga inaan ka tirsanaan jiray eh, hogaanka socdaalka welina sidii aan uga tirsanaa intaa haddaan ka gudbo eh, ciidanka booliiska eh, wuxuu wada shaqayn ka dhexaysaa eh, hay-adda socdaalka meel walba oo ay joogaan hogaanka socdaalku waa joogaan muxuu aha ciidanka booliiskana waa joogaan maxaa yeelay iyagaa xoog u ah oo indha u ah eh, muxuu ahaa weligoodna waa wada shaqayn jireen saasay wada shaqayn jireen hadday gobol tahay hadday xuduudta tahay hadday aeroboortka tahay wada shaqayn fiican baa ka shaqey ka- ka jirta awalna waa ka jiri jirtay waana noo qorshaysnayd waa naga go-an tahay inaanu wixii eh, shuruucda eh, hogaanka socdaalka uu leeyahay shuruucaha aanu aada u fulina inay ka mid tahay maxaa yeele waxay ka mid yihiin kuwa ugu muhiimsan bay ka mid yihiin Eh, dalkeenna eh, amnigiisa waxaad u malaysaa in lagu soo duulay ama xuduudda ha laga soo galo ama dayurada ha lagu yimaadee dalkeenna amnigiisa waa lagu soo duulay amnigiisa dalkeennu meel xun buu marayaa inaanu marka labada hay-adood wada shaqeeyaan muhim waayo waxaa la diidan yahay oo hadda la diidan yahay dadka amnigiisa in la ilaaliyo muxuu ahaa kaamirooyinkii lagu xiray wadooyinka in la qarxiyaa la gaaro dalka hore markiisaa la diidan yahay wadaa la dhisayaa oo hadda wadooyinkaan dhisanayna injineeradaanu keenay baa la qarxinayaa waxna loo dhigayaa iyagina la dilayaa waxaa la diidan yahay ummadda tan soomaaliyeed inay xasisho oo amni ku noolaataa la diidan yahay oo lugaheeda ku istaagto marka amnigaa waxaa naga saaran xil weyn baa naga saaran hay-adda socdaalka dalka dadka soo gelaya inay kontaroosho boliiskuna amniga gudaha iyo iyagu gacan siinayo ay wada shaqeeyaan aada iyo aada bay muhiim tahay dalka kan annaga iska leh amnigiisana annakuna saaran yahay aada baan ugu faraxsanahay qorshaha hogaanka hay-adda socdaalku ay dejinaysa jinsiyaduhu ay dejinaysaan sabca bilooda soo socda boliiska naftiisa qorshe noocaasoo kale ah ayaanu aanu leenahay waxaa hadda ku socda boliiska reform reformkaasoo macnihiisu yahay in qaab qaabka shaqada loo qabto in wax laga bedelo cidda qabanaysa in wax laga bedelo iyo sida loo maamulaya hantida guud ee boliisku leeyahay hadday gaadiid tahay hadday lacag tahay hadday beero tahay wax allaale wixii hanti ah oo boliisku leeyahayna isagana waxaa ku socda reform reformkaasoo la rabo in uu noqdo sida qorshaha dawladdu dejisay mid cad oo bayaana oo waadixa oo la taaban karo waxaanu gaarnay hadda qorsheynay hogaamada taliyuhu iska magacaabi jiray hogaan hebel taliyaa loo magacaabay imtixaanaa loo gelaya annaga imtixaanaan dejinay nin allaale ninkii doono boliiso wax isku ogow imtixaankaad gelaysaa imtixaankaas ninkii gala oo weliba annaka aanaan qaadane hay-ado badana qaada hay-ado badana qaadaya ilaa shan hay-adood oo kale ayaa imtixaanka dejinaya oo qaadaya annagu magacyadaanu geynaynaa waxay ka mid tahay reformka si qofka bo meesha loo dhiibayaa uu yahay qof ka bixi kara xagga ammaanada iyo xagga aqoonta labada reformkay ka mid tahay marka waxa waxaa loo sameynayaa ama qorshaha hadda idinka aad taliyaha hogaanka hay-adda muxuu ahaa socdaalkii jinsiyaduhu diyaarinay qorshaha u diyaarinayo waa qorsho xisaabtan waay qorsho dadaan qorsho lahayn oo iska socda waktigeedii waa la dhaafay hadda waxaa leenu joognaa wakti la xisaabtamo wakti hanti ahaan shaqo ahaan reformka waxaa ka mid ah annaka saldhig walba qofka ku qoran waktiguu yimi iyo waktiguu ka baxay in loo shaqeeyo dawladda boliisku ka shaqeeyo waktiyadii loogu talagalay intii loogu talagalay inuu shaqeeyo oo la ogaado nin walba meeshii uu joogay waktigii loogu talagalay inuu shaqeeyo reformkaas waa reform dhib badan wax kasta oo aada isbedel ku samaysana waxaad kala kulmaysaa dhibaato muxuu ahaa dad bay danihiisa ka hor imaanaysaa dad bay danihiisa ka hor imaanaysaa dadkaasaa qaylinaya dadkaasaa muxuu ahaa waxay barteen oo weligood wadeen bay rabaan inay weli kusii socdaan marka waxaa la rabaa mas-uuliyiintu adkaysi inay ulahaadaan waxaa ka imaanaya reactionkaas oo aan rabin horumarkaa in la gaaro aan rabin waddo in la sameeyo aan rabin in in la toosiyo maamulka iyo maareynta shaqada dadka horsoonaya in mas-uuliyiintu u adkaysato isagana reformkaasaanu wadnay waxaa waxaan rabaa inaan muxuu ahaa aan aan aan idinka magacaab celiyo sidii naloo ku soo dhaweeyey saaka halka agaasimaha guud hay-adda jinsada iyo socdaalka aanu saaxiibnahay wada shaqeyno muddo badanna aan shaqeynaynay waxaana rabaa inaan ku dhawaaqo in shirka maanta uu idiin furan yahay
مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهر بوشرا بروستو امبارجر براس مقايد هنغورد بوشرا بيجي بورا نوايان boholahan aruursadaayaan برجي قبوك سيدان ارغاو biilil mehergelaayo بان فورا لنبوري runga banka hasban dhegde برتي راشين كا كرتي bulshoy kooya ku bulqaa كرتي با راشين بوهلي مئة karyow kallaka shalbarii me'eyaa kookada bilaay hoobi hoo raashin ada umbogaaso dhedhayshay bariime ambaahanaaytay weydiyaasi busraa ankaseedaa kubulqaasa kooya walaalayaal bilcadicii suurada nadaafadda bedin shay'i alaabtiyee si lahan suubiiba baahidiita berko gooyase raashiinshee holahaasiin baadheka waboobismiinku sugu doontana dharasba anka beega maasan run habatti hay aragdeena busoy habaha kooya busraa borosto ambarger braas ashiriya wayba ku helaasana borosto ii doora gegadoontoy shawaarmo doore e ii shawaarmo sogaal eh doora faham oo solol eh won ii og toonaliinka kariyaana isgoogsi ada liyaabas malaygirili ii iskolobo firito ii safi hambegar oo shishal eh egbeger ii fish beger hambegar ii maisbegar islaash beger finger iyo zikin beger dhiniga quraacada ama afbilaawkana wayba ku helaas
meelinku gudubnay taliyaha ciidamada booliska soomaaliya oo ku hadalay shirka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalk soomaaliya oo saddexdii bilood bar ku gobdaasa shir magaalada muqdisho isla shirkaasi toiyo ku guda jirna taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed aadan jimcali koofi oo shirka hadallo kooban ku jeediyey iyo weliba sharaxaad kubiyey shirka saddex biloodlaha ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalk soomaaliya oo geegan ku furmay magaalada muqdisho iyo waxyaabaha inta badan shirkun saddexdii bilood balan ku hadalo waa ko taliya kofi oo ku hadalay shirku wuxuu la mid yahay shirarkii hore aan usoo qabanay oon kasoo hadalnay ujeedooyinkooda oo ahayd saddexdii biloodba in waxyaabihii qabsoomay iyo caqabadaha yimid la iska wareysto kadibna la dejiyo qorshihii saddexda bilood ee soo socota waajibaadka ay tahay in la fuliyo sidoo kale shirka muhiimadiisu sidai caadigaba ahayd waxaa ka mid ah inay inaan dhageysano hay-adaha wada shaqeynta aanu leenahay ee kala duwan iyo sidoo kaleeto bulshada rayidka ah sida dhalinyarada iyo haweenka si aan u dhageysano haddii ay hayaan talooyin haddii ay hayaan waxyaabo dhaliilo ah oo toosin u baahan ujeedka maalinka koowaad shirka loo qabto ayay qeyb weyn ka tahay dhageysiga dadka iyo qeybaha bulshada ee kala duwan waxaan soo marnay saddex bilood inkasta oo taliyaha hadaati uu yiri saddexdii bilood waa igala yar tahay adduunka oradu ku jiraa taliyuhu hadaati saas uu yiri inkastoo saddexdii bilood degdeg ay ku dhamaatay haddana warbixinta aan akriyey oo ay soo gudbiyeen qaybta howluhu waxay muujinaysay wax weyn oo ka mid ahaa waajibaadka saddexdaas bilood in ay noo qabsoontay inteeda badan howlihii la iska rabay inay qabsoomeen bini aadan gacantiisu ma dhammaystirna mar waliba waxyaabaha la dejiye waxun baa ka haraa oon qabsoomin way jiraan howlo weli aan qabsoomin oo qorshahoodu ahaa in la qabto saddexda bilood laakiin intooda bila intooda badan waxaan warbixintu ku caddahay in ay inoo qabsoomeen ilaahana ku mahadsan iyo sidoo kaleeto wasaaradda amniga iyo cid waliba oo nagala qeyb qaadatay waxaan kaloo oon rabnaa inay si gaara inaan u tilmaamo in wada shaqaynta hay-adaha kale ee dowladda heerka maanta ay taagan tahay inay aada iyo aada uga sarreyso heerarkii hore oo marba marka marka dambeysa ay sii hagaagayso wada shaqaynta hay-aduhu sida booliiska maxkamadaha dowladaha hoose iyo sidoo kaleeto wasaaradaha waxaan si gaara uga mahad celinaynaa wada shaqaynta booliisku ee ay nagala shaqeeyaan arrimaha la xiriira ka hortagga dembiyada socdaalka iyo sidoo kaleeto baarista dembiyada la xiriira adeega baasboorka ama socdaalka intaba sidaad la socotaan hay-addu waxay xafiisyo iyo adeegyo ka bixisaa xafiisyo ku leedahay oo adeegyo ka bixisaa inta badan gobolada dalka waa shaqo aada u ballaaran run ahaantii oo oo u baahan in waqti badana la geliyo qorshe badan iyo iyo maxaa la yidhaahdaa hawl badanna halkaa ay ku jirto waxaa sidoo kaleeto oo si gaara jeclayn inaan uxusno in caqabadaha dalku ama hay-adaha dawladdu ay waajahaan in hay-addu meel waliba oo ay ka shaqayso ay ka jiraan oo ay hadday tahay dhinaca amniga iyo hadday tahay dhinaca miisaaniyadda iyo hadday tahay dadka wacyigooda oo aan maaragtay aada u baraarugsanayn iyo sidoo kaleeto xuduudaha aad aada u dheer haddana wada shaqaynta dalalka dariska ah oo sidii la rabay heerkii la raba aan gaarsiisnayn waa caqabado guud oo hay-adaha qaar ay nala qabaan si gaarana waxay u taabanaysaa shaqada hay-adda saddexdii biloodoo lasoo dhaafay dalka waxaa soo galay tiro ka badan tirooyinkii hore usoo geli jiray oo dad ah waxaa ka baxay in ka badan intii hore usoo geli jirtay kolley waxaa lagu soo gudbin doonaa qoraal waxaa laga hortegay dembiyo aada u badan oo dhinaca socdaalka ah iyo dhinaca la xiriira adeega basaboorka oo dhammaantood hay-adaha baarista iyo maxkamadaha loo gudbiyey waxa ay hay-addu qabatay tababaro muddadii saddexda bilood ee lasoo dhaafay aada u badnaa run ahaantii oo aan uga mahad celinayno waaxda shaqada iyo shaqaalaha oo iyagu aada uga soo shaqeeyay tababarada waxaa iyadana sidoo kaleeto hawsheedu socotaa dhismihii xarunta dhexe ee hay-adda oo iyaduna aan rajeynayno sanadka dhammaadkiisa in ay hay-addu yeelato xaruntii ugu weyneed oo ay ku yeelan doonto magaalada muqdisho dhismihii ugu weynaa waxaa kaleeto oo hadda socota aan rabnaa inaan la wadaagno gobolka iyo dhammaan hay-adaha dawladda in xarun cusub lagu soo kordhiyey oo baasboorka laga bixiyo magaalada muqdisho oon rajeynayno usbuuca soo socda inay shaqo bilaabo haddii la yidhaahdo taas oon culayska uga yareynayno xarunta hadda laga bixiyo oo aada maaragtay dadku ugu badan yihiin ama dalabku ugu badan yahay sidoo kaleeto saddexda bilood soo socota waxaa inoo qorshaysan gobolada meelaha aadka ugu badan yahay dalabka baasboorku in iyagana la ballaariyo oo loo badiyo qalabka ay ku shaqeeyaan iyo sidoo kaleeto xarumaha waxaa qorshaysan in iyadana sidoo kaleeto aan dhammaystirno waxyaabihii ka dhimanaa dhowr meelood oo nooga dhimanay xuduudaha dhinaca dhulka ah oo dib u howlgelinteeda aan hore ugu soo jirnay howlo badan ayaa ku aadan saddexda bilood ee nagu soo aadan haddii aan la yidhaahdo oon rajeynayno in ay noo qabsoomaan oo ilaahay nala garab galo inahaas ayaan rabaa inaan kusoo koobo mar kale waa idiin mahad celinaya
waa usra ambari owlaadana abshir balladina yanin koyti hadda owlaadana si isbaag wad weeldhadaayaan axsaan kale waa weliba mishal herne balladina haddii ay ahaada lahayti caanayaalkii balladina lakagordaayi heer kasta iyo ahaadaanba hadda wadankiiyo diyaarkiinka ayin balladina one two three oo eh onaga markii usa dhalada ilaa usa ku deerow sadde jar balladina one two three dhinaga raashiinada owlaada balladina ayaa caanka kahaytina hadda kiindiyaaru iyo oku kooban buskud iyo weliba yooga dii owlaada la siyaay iyo weliba nooc kasto ku mid ee raashiinada war laka faraxoo niin wadda ma jarta aha mar dambe ku welwala doonta nafaqadarada onaga kiije walin la kori doonta baladiina baladiina one two three weliba kusokow caanada nafaqaysan iyo raashiinada dheelitiran ee baladiina wali intaas kiindheera in ada ku helaasa caanayaal daawaysan oo owlaadu ku dhoorayaan calool majiirowka mandaga shabanka iyo weliba calool surmowka waybantaasiin ku darana caanan goona ee iyaalka todobada
baladiina weliba waa shirkada shaleediya caalamka un ku hil saaran koryowka owlaada waana faransa hana gruub oo ka taala bakaara jidka daawada yana unku wakiil ee soomaaliya oo dhan qaybta baydhabo baladiina may bakiyaale dukaanka dalsan kahorjeedka masjidka weyn ee jaamac wali faahfaahintaas dheer iyo kula xiriira taleefon lambarada shalay eberli halshan tum i sada tumi afar eber afar ama lambarka samtalka eberli lama shan tum i sada tumi afar eber afar بلدينا بلدينا
weli barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana ciyaare xildhibaan cabdirasaaq jindi oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo weliba edison ku hadalay ciidamada dowlada soomaaliya ee j t gobolkaas gedo gaar ahaan degmada beled xaabo maalmo ka hor xataa ka dagaalameen aana ku mid ah ciidamada dowlada soomaaliya iyo ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ujeedada ciidankaas dowlada soomaaliya j t degmada beled xaawe gobolka gedo oo ahayd in lahag owada in gacanta lahakadhiga wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid janan oo si hadda ku sugan degmada mandheere ee gobolka waqooyi bare dalkaasi ti kenya weli xildhibaankuusu sheegay in dowladda soomaaliya iyo ka fududaata in ciidamo iyo jeyta gobolkaas gedo isla markaasi tooni dhibaato ku dhalata waa ku xildhibaanku oo arrimahaas iyo arrimo kaleba ku hadalay waxaan u aragnaa nasiib daro arrin aada u xunna weeye in ciidamadii qaranka loo isticmaalo qaab aanan sax ahayn waan la socnaa maalmaha madharaaq fara badan oo ciidamada hub iyo muxuu ahay gawaari fara badan dayurada lagu daldalay iyo ciidamadii qalabka siday oo la geeyay mataqaana doolow iyo guud ahaan jubbooyinka loo daldalahay khaasatan gobolka la yihahdo gedo marka arrintaas waa nasiib daro waxaana ka baqaynaa dhibka inuu intaas kasii bato waxaan ilahi ka rajaynaynaa in caqliga saliimka uu shaqeeyo nidaamka loo noqdo oo laga daayo mataqaana colaada gobolada iyo degmooyinka degan oo ilaa xataa hadda amniga amaan ka haysto ka jiray waayo meesha hadda ay ciidamadu tageen ma joogin awalba muxuu ahaa shabaab ma joogin dayuuradaana lagu tegay dad meesha deganayaana duulaan lagu qaaday oo deganaayey oo un because of siyaasadii iyo fikirkii lagaga soo horjeeday jubbaland iyo dhismaheedii iyo axmed madoobe lagaga soo horjeeday baa meesha lagu wiiqayaayo fikir kalento siyaasad kalento ay ka socota waa laleeyahay waxaan rabnaa inaan meel un meelahaasi ka mid ah in inta la qabto oo laga qabto deegaankii dadki iyo beledkii nabadda ah inta laga laga dagaal lagu qaado la yidhahdo waxaan ka dhisaynaa nabadeyn iyo shir iyo hadafka loo socdo ugu weyn un waxa weeye doorashada federaalka ah ee soo socotay xildhibaanada kasoo socdeen muhiimaddu ma ka ah xukuumaddeenu iyo dawladdeenu in ciidanka meesha loo geynayo in ama shabaab sagaal hadii la dagaalayo meeshaan laga bilaabi lahaa lugaan lagu tegi lahay ciidankee noo socda aa meesha tegi lahaa cabdijanan horta cabdishiid janan intaasoo bilood alahay haddii maxkamad la geynayna waa waa waa mar hore lasoo saari laha waxaana xaqiiqaha asagana uu sheegay taliyihii ciidanka asluubta ee xabsiyadana uu sheegay marnaba ninkaas in aan loo geynin sida muuqata marka cabdishiid janan un xisaabtan kale iyo gorgoro kalente iyo caadifad qabiil oo kala dhexaysa mataqaana madaxda sare qaranka wax lamid ah moogiye wax shuqul kumaba lahaynba dembi iyo dembi la-aan ma laga hadlayna hadduu dembi yahay oo lasoo qabtayna waa mar hore in la geeyo waa nin xasaanad leh waa nin wasiir oo amniga mataqaana dowlad goboleedka jubbaland marka maba ahaynba qaabkaas inta loola tacaamulo lakin hadday jirto xataa inuu dembiile yahay waxay ahayd in mataqaana maxkamad lasoo saar meeqa bilood oo mataqaana meelaha lagu waayay guryo lagu waayay oo aan xataa si official ah obi xataa aan lagu qoriso asagana sheegay madaxdii xabsiyaduna qaaday iyo xukuumaddana qaadayso maxaa yeelay waxaa kalon kuu sheegaadan dadka meesha loo diray ciidamada loo diray ciidamo tababaran weeye waa ciidamo aan raalli ka ahayn inay qabiil iyo deegaan nabad ah ay dhexdooda ka dagaalamaan waxaa xusid mudan generaalka muxuu ahay maxkamadda sare ee militariga in uu mar dhow kilibkiisa aan arkay oo aada uga qaylin oo yihi ciidamadu siyaasad iyo qabiil iyo shuqul makulaha waana sax ciidamada cadow baa loogu talagalay hadaf bay leeyihiin hadafkii hadaf aan ahayn hadday aadaan ciddii amarkaas bixisay waana la isweydiin doonaa mas-uuliyaddaas kale waxaan raba waxaa kaloo raba inaan waxay raacsan taarikh dhacday ciidamadii inta laga daldali jiray oo markii la tababaray loo qaaday waqooyi loo qaaday abwaan hadraawi waxau dhahay haddii ciidamadani fursad loo heli lahaa oo meesha lagu soo daabido because raalli kama aynan ahayn inay waqooyi la dagaalaan laakiin difaac can nafsi bay ayagana ku jireenay meelay soo aadaanna may ma ma lahayn cilkaa dheer dhulkaa dheer baa ku dhacday waxay joogaan waqooyi meel kamid a meelay joogaan war kama hayaan waxba kama yaqaanaan waxaa lagu khasbay inay meesha aadaan taariikhdoodii waxooda waxba kama yaqaanaan wiilal dhalinyaro oo aliib shaal markaas kasoo baxay bay ahaayeen wuxuu yihi haddii marka la isfahamsii lahaa ciidankan jabhadda ee somalilan u dagaalamayo iyo ciidamadan laga soo daabulay oo dhalinyarada oo lasoo mis jaha wareeriyey hadday isgaran lahaayeen way heshiin lahaayeen hadda dhibaatada ka taagan wiilasha inta laga qaaday oo aan dawladnimo iyo nidaam lagu qaadin oonan ogeyn oon raalli ka ahayn oo meesha la geeyey nimanku haddii shabaab loo qaaday shabaab u tagan way isdifaaca nimankaas kenyaanka ee muwaadiniinta kenyaanka ah somaali mandera ah way ku saxan yihiin mas-uuliyiintooda iyo inay saas dhahaan maxaa yeelay beledkan buulaxa wey waa isa saaran yihiin waa taqaana xuduud waa isu furan tahay marka ciidankan ayagoo baacsanayo mataqaana in ay raadinayeen way khaldan yihin waa saxiin wax kalenta wa soomaaliba isleh in meesha uu dhib ka dhaco oo ciidamadii kenyaanka ah ee xuduudda difaacanay isku dhacaan oo dhiig ku daato amaba inta jilibka lagu dhufto la gudbo oo dad lagu laayo meesha sax ma aha dadka in mataqaana danahooda ay ka hadlaan sax waxaan aaminsanay arki jirtee shaki la-aan meelo badan kale dhibaatada ka jirta ama qaybta dumarka oo boqol kiiba soddonka ay rabeen in lagu soo daro horta hadday qof iyo cod noqoto aniga ma aqaano arrintaas sida looga dhigi doono lakiin si kastaba ha noqotee qaraar buu baarlamaanka soo saaray oo laleeyahay qaabka somaliland kuraasteeda looga tacaamulayo iyo qaabka qoondada haweenkaba qaraar baa laga soo saaray marka annaga kaasaan qornay mid ka bedelan hadday qoreen waxaan aaminsanahan maqalnay qodobo dhowr inay wax ka bedbedeleen aqalka sare marka wuxuu kusoo noqon doonaa golaha shacabka kusoo noqon doonaa golaha shacabka marka ka gudbayeyna qoondada haweenka waa laga heshiiyey dhibna kama jirin sharci dejinta sharci bay dejiyaan ayaga ma fuliyaan marka fulinta ciddii ku shaqada laheed ayagaa laga rabaa waxayna tahay madaxweynuhu inuu kala heshiiyo oo political agreement la galo uu kala heshiiyo dowlad goboleedyada qaabkay waxu rabaan laakiin asaga hadduu diido inuu hor fadhiisto de implementationka ama fulinta wuxuu yihi aan tashano hadda hadduu madaxweyneheeni diiday madaxweyne federaalka maxamed cabdullahi xamar hadduu diiday dowlad goboleedyadii iyo dadkii siyaasaddu kala dhexaysay ee danuhu kala dhexaysayba hadduu diiday inuu hor fadhiisto ama ula hadlaba hadduu diiday qabaa inay ka tashanayaan dee horta party bay ka yihiin ama qayb muhiima bay ka yihiin oo dastuuri ah in marka ay ka tashtaan dalki maadaama ayagaan lagala tashanayn oo la garxir oo la iska garamaro w la dardarayo waa la joogaa xilligii mataqaana doorashooyinka wakti yar baa ka dhiman cambaign baa had kadib la gelaya dawladda ama xukuumaddeenu ilaa hadda xataa ma aynan samaysanin xisbigi waxayna leeyihiin xisbi wax lagu soo doora marka say wax u wadaan marka inay ka tashtaan bar horta ay siyaasiyiintooda deegaankaasi iswarsadaan aniga waxaan qabaa arrin fiican wey ilaa hadda war horta aslanba weligeebana waan dhahaa aniga waxay ahayd federaalkan wax lagu degdegay soomaaliya waxayna aqoonin oo mataqaana baxar kalenta bay qoorta gashatay waxaase wax kasta kasii daran soomaaliya waxay ku heshiisay iyadoo isu iman weysa muddo dheer oo ilaahay waafajiyo caalamkuna intu isugu yimin mar un wax un laga keeno waxay idhahdaa federal laga keenay oo laga heshiiyey ba haddana xukuumaddii aanu dooranay madaxweynihii aanu dooranay gebi ahaanba wuxuu diiday in federal uu ka hadlo marka arrinkaas waxaan qabaa aniga madaxweynaha ka mas-uula madaxweynuhu ma ogolo in mataqaana dowlad goboleeda uu kala tacaamulo mana ogolo wax la yidhahdo federal wuxuu rabaa qaabkii dictatornimada iyo qaabkii mataqaanaye central laiska xakumahay xamarkeeda laiska xakumahay de haddii taas loo noqonay xataa ani waaba jeclaayen waaba qabay xamar in laga xakumo wadankee waxay tahay in dib loo noqdo laga soo heshiiyo ama madaxweynaha arrinta iska dictatornimada ma ka soconayso waxayna ku dambayn doontaa soomaali inay dib isugu timaado oo ay ka tashato waana hadda khudwa xasana ay tahay waxa ay sheegeenay madaxweynaha daron ugu weyn siyaasadii lagu jiray especially galmudug loo jiray galmudug baa xildhibaano fara badan ay aadeen oo aanan qabiil iyo qabiil iyo deegan doorasho keliya aan loo fiirin oo siyaasadda jirta aada loogu yaacay waxaan aaminsanahay dhowr usbuuc wuxuu u xirnaa inaan kooramkaba la heli karin oo meesha aada loogu maqnaa de waajibaadkooda inay kamid tahay xildhibaanadu inay aadaan marka bregas yarka ha dhacay waxaa kaloo jirta oo weli lagu kala maqan yahay hadda arrimihii iyo wax lamida markaasaan aaminsanahay hadda kadib guddiyadu hadday soo diyaariyaan shuruucdii la tiiri waxun kamid ay soo diyaariyaan waxaan ogahay aniga hadda guddiga maaliyadda oo kale inuu diyaarinayay iibka qaranka oo kasoo laabtay waa la isyeelan doonaa laakiin guddoomiyaha waxaan u malaynayaa waa difaacaya caawa e in in badan ay sax aheeday waana la joogaa guddoomiyaashii kala joog gudoomiya ku-xigeenka koowaad joog kii labaada joog oo shaqaynaya haddii mataqaanaa guddiyada baarlamaanku ay keenaan shaqooyinkooda ay keenaan marka wax dhiba maqnaanshihiisa iyo safaradiisa annaga ma waana lagu fasaxay infactna laguma mana laguma fasaxin message lakin waraaq baana lagsan hadda waxyaabaha la sugayo oo dalka oo dhanna uu sugayaa arrinka doorashada doorashada waxbay ka badbedeleenay aqalka sare waxaa khasaba oo sharci ah inuu soo maro golaha shacabka oo golaha shacabka hadda ay dib u eegaan oo guddigii hore lagu celiyo akrin koowaad oo maro akrin labaad oo maro i mean akrinta labaad lagu ansixiyo marka taasa ugu muhiimsan saan isleeyahay in lagu sheegay laakiin hadday jiri laheeday cabsida hadda laga qabay hadda ka hor lagu maqnaa galmudug haddaanay jiri lahayn ayna jiri lahayd guddiyinka guddiyada ay wax diyaarin lahaayeen shuruucda sharciyada leila ay wax diyaarin lahaayeen oo ajenda u jiri lahaa waxaan aaminsanahay in la imaan lahaa lakin hadda
guud ahaan akhyaar intaa ka afmeeray barnaamijkan kulanka warbaahinta warsanaan oo maleelasina dareerse waan hasiin saaray dhinaca farsamadana gacan weyn ku jeysada awidayke bilaal hilaal tanii mar kalintii ku kulmi doonana akhyaare weliba sinkugu tamaanay sidaasi ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu